على الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada faafreebka wararka caawa waa habeen axad ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah mid ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya oo ka soo horjeestay siyaasadda uu wax ku maamulo murtad xasan sheekh maxamuud sheegay inaynu isagu sameeyo arrimo uu waddigo dowladdiisa barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah waa sidee xaaladda magaalada khaza maxaa ku soo kordhay heshiiskii xabajoojinta oo maalinkii labaad ka hirgelay magaaladaasi halkeese marayaan maxaabiista isweydaarsanayaan muqaawamada iyo yahuudda falanqayn ku saabsan ayaan caawa idin haynaa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah xasan guurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya oo niyad xumo ka muujiyey guul ay dowladdiisa ka gaarto dagaalka ay ku qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka xilli dhowaan murtadiinta isaga carareen deegaano badan oo bilo ka hor duulaan saliibi ay ku qabsadeen waxaan sidoo kale caawa barnaamijka idinkugu hayaa wilaayada islaamiga ee hiiraan oo diya u kala qaaday laba beelood oo mid ka mid ah degta dhulka soomaali galbeed ee ku hor jira gumaysiga xabashida etoobiya munaasabad ka dhacday degmada buqa qable oo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin iyo waxgarad kelimaadkii laga jeediyey faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo tiro askarta aybiinah oo lagu soo bandhigay degmada galcad ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin faafareebku waxaa caawa igala qaybgalaya walaalaha ismaaciil salaad iyo maahir maxamed waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka halka dhegaystayaasheen kale ay nagala socdaan aaladda aan internetka ku leenahay ee laaf streamka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaaga dhegaystayaal qodobadaasoo dhan goordhow ayaad maqli doontaan balse ugu horaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadaleynta warbaahinta waxaa caawa halkan ka soo jeedinaya walaalka maahir maxamed haye maahir aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abow ayman mareegaha islaamiga ah waxaa bogaga hore saaran warbixinno maqaalaad iyo dhacdooyin kala duwan haddii ugu horeyn walaalka bashiir aan soo qabanno websiteka soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah ee sida maalinlaha ah loogu daabaco wararka iyo warbixinada ee dalka iyo dibadda bogaga ugu horeeya ee websiteka soomaali memo waxaa ku qoran xasan gurguurte oo niyad xumo ka muujiyey guul ay dowladiisu ka gaarto dagaalka ka dhanka al-shabaab ayaa ciwaan looga dhigay warbixinada sidoo kale mareegta soomaali memo ku qoran waxaa ka mid a guddiga maaraynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dadaal dheeri ah ku bixinaya samata bixinta bulshada sidoo kale warbixinada soomaali memo lagu daabacay waxaa ka mid ah weeraro lagu miray saldhigyo ay ciidamada atmis ku leeyihiin qoryooley iyo laanta buro warbixinada kale waxaa ka mid ah muqaawamada iyo yahuudda oo isweydaarsaday dufcadii koobaad ee maxaabiista haddii aan markan eegno wakaalada shahaada oo ka mid ah mareegaha islaamiga sidoo kalena afka carabiga ku qorta kana faalloota arrimaha bariga afrika iyo jihaadka wakaalada wararka ee shahaada waxay daabacday maanta warbixino iyo maqaalaad kala duwan ugu horeyn shahaada waxaa lagu daabacay howlgaladii ugu dambeeyey ee ay mujaahidiinta fuliyeen sidoo kale shahaado waxaa lagu daabacay warbixin ku aadan dooni ay afduubteen kooxo soomaali ah warbixinada sidoo kale lagu daabacay shahaado waxaa ka mid ah wasiir ka tirsan maamulka ridada somalilan oo sheegay inay socdaan wadahadallo ku aadan in etoobiya lagu wareejiyo dekada berbera sida ay qortay wakaalada wararka ee etoobiya oo ay wakaaladu soo xiganayso markan haddii aan eegno mareegta idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan warbixino kala duwan ayaa lagu daabacay waxaana warbixinada lagu daabacay ka mid ah xabajoojinta khaza iyo makaasibta ay dhinacyadu helayaan warbixin ku aadan arrimahaasi ayaa lagu daabacay tobannaan maxaabiis muslimiin ah oo laga sii daayey xabsiyada yahuudda ayaa ka mid ah warbixinada lagu daabacay radio alfurqaan etoobiya oo u xusulduubayso inay dekada berbere hesho ayaa ka mid ah warbixinada lagu daabacay radio alfurqaan waxaa sidoo kale ka mid ah calawajiis oo leh aan dimuqraadiyadda uga dayanno maraykanka iyo kenya warbixinadaasi ayaa ugu muhiimsanaa warbixinada lagu daabacay radio alfurqaan ama websayteka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan bashiir oo markan haddii aan egno websayteka calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah maanta waxaa lagu daabacay warbixino kala duwan waxaana ka mid ah akhriso xogta howlgallada ciidamada mujaahidiinta ee shabeellada hoose warbixinada sidoo kale websayteka calamada lagu daabacay waxaa ka mid ah sawiro mujaahidiinta alqaacidada maali oo cagta mariyey saldhig military warbixinada sidoo kale waxaa ka mid ah lagu daabacay calamada in ka badan afar iyo toban kun iyo siddeed boqol oo ku shahiiday duqeymaha yahuudda ee khaza tirakoob ku aadan ayaa lagu daabacay warbixinada sidoo kale lagu daabacay waxaa ka mid ah dhegeyso faahfaahinta koox soomaali ah oo dooni ku qafaashay xeebaha gobolka nugaan markana haddii aan eegno barta uu barnaamijka faafareebka ku leeyahay aalada telegramka waxaa lagu daabacay wararka iyo barnaamijyada ay baahisay idaacadda islaamiga ah ee al andalus inahaas ayaana ugu muhiimsanaa waa tahay maahir ugu dambeyn maxay ahayd maanta hadalhayntii taalay baraha bulshada aad baad u mahadsantahay walaalka bashiir waxaa saacadihii lasoo dhaafay aada loo hadalhayey oo baraha bulshada aada looga hadalhayey hadal ka soo yaray mid ka mid ah xildhibaanada kooxda ridada soomaaliya kaasi oo uu ku weerarayey murtad xasan gurgurte oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad cabdi ismaaciil samatar oo ka mid ah xildhibaanada murtadiinta ayaa murtad xasan gurgurte ku tilmaamay mid aan fulinaynin waxa uu afka ka sheegayo uuna ku howlan yahay dhaqamada uu isagu ka digayo wuxuu tusaale usoo qaatay murtadkan hadallada uu murtad gurgurta ka jeediyo masjidka ku yaala madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya oo uu xubnaha dowladiisa uga digo musuq maasuqa isagana uu kaga horeeyo waa kan mar uu arrimahaasi ka waramayey madaxweynuhu markuu joogo magaalada jimcaha intiisa badan isagaa masaajidka madaxtooyada ka khudbadeeya waxaan dadku isweydiiyaan waxaan masaajidka uu ka sheegayo iyo waxaan suuqa ka socda iyo dowladdiisa ka socda isma laha markaa tilmaan baan ka soo qaaday musuq maasaqa la daaya buu leeyahay musuq maasaq ma dhacayo waxaan ognahay raashinkii iyo saanaddii ciidamada inay dad gaara lagu siiyey qandaraas oo qiimihiina kor loogu kiciyo ciidamadii taasi waa kow ta labaadeen ognahay waxa weeyaan in maalan la leeyahay waa loo siman yahay meesha safaaradaha la magacaabayo iyo safiirada la magacaabayo waxa weeyaan dad gaara ayay u badan yihiin ee soomaali oo dhan dadkii kartida lahaa ma mailayo marka waxaa dad fara badan isleeyihiin madaxweynuhu muxuu uga xishoon laayahay inuu masaajidkii ilaahay intuu istaago waxaan dhab ahayn maalin walba ka sheego markaa madaxweynaha waxaan ku odhan lahaa soomaalina hay ku leedahay ilaah baan kugu dhaarinay masaajidka ciyaarta iyo ruwaayadda ka dhaaf bashiirow xubintii hadalhayntana intaas ayaan uga bixinaa aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxamed ayuu kaasi ahaa barnaamijka ayaad degaysanaysaan faafreebka wararka qodobo xiiso badan oo ay ka mid yihiin wilaayada islaamiga ee hiiraan oo diya u kala qaaday laba beelood oo mid ka mid ah ee degta dhulka soomaali galbeed ayaa idinku soo socda balse markan aan eegno waa sidee xaaladda magaalada khaza xilli maalinkii labaad uu galay heshiiskii xabajoojinta ahaa ay galeen muqaawamada iyo sidoo kale yahuudda aan soo dhoweeyey walaalka ismaaciil salaad haye ismaaciil aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxiyidiin abu ayman bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka reer falastiin haddaba magaalada khaza ayaa maanta xaalkeedu degganaa maalinkii labaad oo xiriir ah kadib markii heshiis xabajoojin ah oo socon doona muddo afar cisho ah uu dhex maray xoogagga muqaawamada falastiiniyiinta iyo ciidanka yahuudda maanta xaaladda magaalada khaza waxay ahayd mid deggan maysan jirin dagaallo toos ah oo yuhuudda iyo muqaawamada dhex maray sidoo kalena maysan jirin duqaymihii iyo majaasirtii maalmahan yuhuuddu ay ka wadeen magaalada khaza haddaba xubinteenna waxaan ku eegi doonnaa wararkii ugu dambeeyey heshiiska xabajoojinta ah ee muqaawamada yuhuudda dhex maray maxaabiista la isweydaarsaday iyo xaaladda magaalada khaza haddii aan ku bilowno maxaabiista la isweydaarsaday shalay xoogaga muqaawamada falastiiniyiintu waxay sii daayeen saddex iyo toban maxaabiis yahuud ah oo haween iyo caruur isugu jiray halka yahuudduna ay sii daayeen soddon iyo sagaal maxaabiis falastiiniyiin ah oo afar iyo labaatan ay ahaayeen haween halka shan iyo toban kalena ay ahaayeen caruur falastiiniyiin ah maanta oo dufcaddii labaad oo maxaabiis isweydaarsiga ay dhacdana waxa ay xoogaga muqaawamada falastiiniyiintu sii daayeen afar iyo toban maxbuus oo yuhuud ah oo haween iyo carruur isugu jiray halka yuhuuddu ay sii daayeen maanta labiyo afartan oo ka mid ah maxaabiista muslimiinta reer falastiin ee xabsiyada yuhuudda ku xirnaa kuwaasi oo haween iyo carruur isugu jiray sida guud maxaabiista labada dhinac ay ku ballameen heshiiskan xabajoojinta ah ee afarta cisho socon doona waa in xoogaga muqaawamadu ay sii daayaan konton maxbuus oo yuhuud ah halka yuhuudduna ay sii deynayaan boqol iyo konton maxaabiista muslimiinta reer falastiin halkii maxbuus ee yahuudi ah oo muqaawamadu ay sii daayaan wuxuu u dhigmaa saddex maxaabiista muslimiinta reer falastiin oo yuhuuddu ay sii daayaan maxaabiista muslimiinta reer falastiin ee xabsiyada yuhuudda ka soo baxay ayaa waxa ay muujinayeen shucuurkooda iyagoo u mahadcelinaya xoogaga muqaawamada iyo dadka reer khaza ee la dagaalama yuhuudda haddaba waxaad ku soo dhowaataan haweenkii muslimaadka ee ka mid ahaa maxaabiistii muslimiinta reer falastiin ee shalay iyo maanta ay yuhuuddu sii daayeen oo cabbiraya shucuurkooda أنا الأسيرة المحررة نور الطاهر عمري 18 سنة من نابلس طبعا أول شيء magacaygu waa nuura daahir da'daydu waa siddeed iyo toban sano jir waxaan ka soo jeedaa magaalada naabolis waxaan ka mid ahay maxaabiista filistiiniyiinta ah ee dib xorriyaddooda u helay ugu horrayntii fadliga allaah ayaan ku soo baxnay oo dib xorriyaddeenna ugu helnay intaasi kadib waxaa suuro geliyey inaan dib xorriyaddeenna u helno muqaawamada khaza waxaan dareemaynaa farxad weyn in aan ku sugannahay laakiin ma moogenin dhiigga shuhaadada khaza iyo dhaawacooda weyn waan la soconnaa xaaladda magaalada khaza inay adag tahay arrinkaasina kuwa dareemaya ayaa nahay allaah ayay mahad oo dhan u sugnaatay ee naga soo saaray xabsiga waxaan u mahad celinaynaa dagaalyahanadeenna wax iska caabinta ee xorta ah شهداء على جرح كبير فكتير الوضع صعب وإحنا مدركين لهذا الإشي إيه، والحمد لله رب العالمين اللي أفرجوا عنا يعني و- وكل الشكر لمقاومتنا الحرة الاسيرات اول شيء بترحموا على شهدائنا في غزه وفي الضفه وفي القدس اللي دفعوا ثمن haddii aan nahay maxaabiista dib xorriyaddeeda u heshay ugu horrayntii waxaan leenahay allaah ha u naxariisto shuhaadadeenna ku shahiday khaza daanta galbeed iyo qudus kuwaasi oo u dagaalamayay in aan xor noqonno farriinta uu xambaarsanaa dagaalkooda ugu horrayn iyo ugu dambayn waxa uu ahaa in maxaabiista ay xoroobaan muqaawamadeenna waxaan leenahay allaah ha guuleeyo hana quweeyo dagaalkana ha wadaan ilaa xabsiyada yuhuudda laga waayo maxaabiis falastiiniyiin ah oo halkaasi ku xiran الله يقويهم يا ربي حتى ان تبيض كل السجون من كل الاسرى waa hagaag haddaba qaar ka mid a maxaabiista muslimiinta reer falastiin ee yuhuuddu ay sii daayeen waxay ka hadleen xaaladihii tacdiibka ee yuhuuddu ay ugu geysteen xabsiyada yuhuudda mid ka mid ah dhallinyarada reer falastiin ee yuhuuddu ay sii daayeen ayaa arrinka ka hadlaya سجون الاحتلال عبارة عن مقبرة الأحياء دخلت السجن وأنا عمري 16 سنة xabsiyada yuhuudda waxaan ku tilmaami karaa inay yihiin qubuuraha dadka nool waxaan xabsiga galay anigoo jira lix iyo toban sano waxayna ku beegnayd taariikhda markii yuhuudda i qabatay afar iyo labaatankii bishii diseembar labada kun laba iyo labaatankii intaan xabsiga ku jirnay waxaan la kulannay xadgudubyo nooga imaanayay ciidanka yuhuudda waxaa ka mid ah xadgudubyada garaacid inay nacayaan mar walba iyo jirdil subax subaxyada ka mid ah waxaa xabsigii aan ku jirnay noogu soo galay ciidamo yuhuudda ah si ay xabsiga noogala baxaan kadibna waan diidnay waxayna noo geysteen jirdil daran waxayna noola dhaqmeen si ka baxsan bani aadamnimada waxay habeenkii nagu tacdiibin jireen koronto waxaan odhan karaa mar walba waxaan la kulmi jirnay xadgudubyo kuwa ugu daran ah xabsiga ayay habeenkii nagala bixi jireen ilaa habeenkii oo dhan ayayna jirdili jireen ilaa uu nagu dheeraado habeenka waxaas oo dhib ah ayaan la kulannay ilaa aan ka soo baxno xabsiga allah ayaa mahad iskale ننتظر ننتظر ننتظر حتى الله نصرنا وخرجنا والحمد لله waa hagaag intaas haddaan uga gudubno dhanka maxaabiis isweydaarsiga xaaladda magaalada qase maanta waxay ahayd mid deggan dadka reer falastiin ee kontonka maalin cudwaanku ku socday maanta guryahoodii ayay soo indhaindhaynayeen ee burburay ee yahuuddu ay dhulka la simeen waxaa sidoo kale maanta la isku dayayey in dadka shuhadada iyo haddiiba jiraan dad dhaawacmay oo burburka hoostooda ku hoos jira in dib loo soo saaro oo cisbitaalada la geeyo sidoo kale waxaa xusid mudan in shalay magaalada khaza ay soo galeen in ka badan laba boqol oo gaari oo nuuca xamuulka ah oo waday cunto shidaal iyo dawooyinka caafimaadka ee dadka dhaawacyada loogu talagalay sidoo kale maanta in ka badan laba boqol oo gaadiidka xamuulka ayaa waxay kasoo gudbeen macbarka rafax lagu magacaabo inkastoo qaarkood weli aysan magaalada khaza soo gaarin dhankeeda waqooyi laakiin si guud heshiiskani waxaa qayb ka ah in ku dhowaad shan boqol oo gaari oo xamuul ah oo wada cunto iyo dawo iyo shidaal iyo waxyaabaha kale ee bulshadu u baahan tahay in ay gaaraan waqooyiga magaalada khaza halkaasoo dhibaatada ugu badan ay ka dhacday bal intaa haddaan uga gudubno xaaladda khaza iyo heshiiska xabajoojinta ee muqaawamada yahuudda dhex maray xoogaga muqaawamada sidee uga adkaadeen yahuudda xagga dagaalka warbaahineed ee iclaamka qodobkaas waxaa inoo falanqaynaya walaalkeen faysal xasan cali haye faysal aad baad u mahadsan tahay ismaaciil ee dagaalka xagga milatariga ah ayaa in badan ee aanu tabinaynay intii uu socday duulaanka yahuuddu ay ku qaadeen magaalada khaza laakiin dagaalkaas waxaa berber soconaya dagaal xagga warbaahinta ah oo labada dhinacba ay isu adeegsanayeen xirfadahooda qolo walibana ay soo bandhigaysaa xaqiiqda waxa dhankooda jira waxaa laleeyahay dagaalka yahuudda ay ku qaaday khaza waxaa maalintii ku bixaysay lacag dhan laba boqol iyo lixdan milyan oo dolar waa maalintii oo keliya waxaana leeyahay xitaa dagaalkan kadib mustaqbalka xagga dhaqaalaha ee yahuudda calaamad su-aal ayaa saaran waxaana ugu wacnaa baa leeyahay dhaqaalaha xoogan ee ku baxayay ciidanka sababtoo ah maamulka yahuudda wuxuu soo dagaalgeliyey boqol iyo konton kun oo ciidamadiisii heeganka ku jiray ahaa ee sida joogtada u howlgala ahaa iyo saddex boqol iyo lixdan kun oo kale oo ciidankii kaydka ahaa waxaana xashdiga ay sameeyeen iyo ciidanka ay kusoo daabuleen dhanka khaza lagu tilmaamay midkii ugu ballaarnaa taariikhda gobolka uu martigeliyo ilihii dhaqaalaha ee iyaguba ay lahaayeen oo sidoo kale qalqal xoogan uu galay haddii ay tahay duulimaadyadii ee magaalada talaabiib iyo ganacsigii ka socday magaalooyinka kale iyo isu socodkii ganacsiga iyagii adduunka ka dhexey oo qalqal galay intii sawaariikhda lagu garaacayay magaalooyinka yahuudda ay gumaystaan marka laga yimaado marka dagaalkaas xagga milatariga ah dhaqaale xoogan ayaa sidoo kale ku baxayay dhanka warbaahinta si maamulka yahuudda uu u sameeyo marmarsiyo loo samaynayo duulaanka lagu qaaday khaza laakiin juhdigaas xoogan ee ay bixiyeen dhaqaalaha xoogan uga baxay waxay ku horburburayeen daqiiqad ama laba daqiiqo oo social mediaha ama baraha bulshada lasoo dhigo oo dhallinyarada baraha bulshada isticmaala ay gebi ahaanba rogayeen risaalada yahuudda ay doonayso inay gudbisato muuqaal weliba oo ay keenaan waa la dabagelayey xaqiiqadiisa ayaa la keenayey waa lagu maadaysanayey waxaana xitaa saraakiisha ciidanka la nacsiiyey inay soo muuqdaan oo ay kaamirooyinka soo hor istaagaan sababtoo ah xalay been aad sheegtay oo lagu maadeysanayo caawa inaad soo hor istaagto haddana kaamirooyinka waa ay adkaanaysaa meesha ugu daran ee ay ku fadayxoobeen waxay ahayd dhacdadii isbitaalka ashifa oo madaxda yahuudda ay sheegeen in halkaas ay talis u tahay oo dhulka hoostiisa ay degan yihiin muqaawamada filistiiniyiinta halkaasna ay dagaalka ka hagayaan markii ay galeen halkaasna caddaymo inay keenaan ayaa lagu xujeeyey oo warbaahinada oo idil waxaa isqabsaday aaway sawiradii aaway xaqiiqooyinkii aaway wixii aad aragteen saldhiggii iyo taliska aad dul tagteen aaway marka waxay soo bandhigayeen kaartoono iyo hub iyo rasaas ay ku jiraan haddana markii lasii dabagalo waxaa la arkayaa calanka yahuudda oo kaartoomadii ku buufsan oo kuwa markaasba iyagu ay fureen ah waxaa la arkayaa haddana luuqadda cibriga oo ku qoran hubka iyo rasaasta waa soo bandhigay ay odhanayaan qaarkood aad ayayna ugu fadiixoobeen waxaana juhdiga ugu badan sabab u ahaa warbaahinta baraha bulshada loo yaqaano iyo smartphoneka mobeelada ay gacanta ku haystaan dhallinyarada oo si fudud xaqiiqada u dabagelaya islamarkiina soo bandhigayay yahuuddu waxay leeyihin koox lagu magacaabo hasbaara oo ah koox xagta siyaasadda warbaahineed ee yahuudda qarash xooganna lagu bixiyo juhdiga xoogan ay bixiyeen jiilka hadda soo baxay ee baraha bulshada isticmaala ee moobeeladan yaryar ee jeebka lagu qaato smartphoneka la yihahdo isticmaala ayaa gebi ahaanba burburiyey jiilkan oo loo yaqaano ama baraha bulshada looga yaqaano generation zad ayaa ah mid ka gudbay xeendaabyadii dowladaha reer galbeedka iyo warbaahintooda waxaana markaa arinta isbedelka ugu weyn keentay la dhihi karaa dhalinyarada da-dooda udhexeyso sideed iyo tobanka ilaa soddonka ee baraha bulshada isticmaalaya waxaa layidhi intooda badan waxay taageerayeen qadiyadda filistiiniyiinta waxayna dulmi u arkayeen xadgudubka yuhuudda ay sameynaysay taasna waxay sababtay in hashtaaga filistiiniyiinta ee la yidhaahdo filistiin xor ah tictogga dadka daawaday ay gaareen lix iyo labaatan bilyan oo daawadayaal ah yacni waa tiro ka badan oo xitaa ku saddex jibaaranta ayaa la odhan karaa tirada dadka dunida ku nool taas oo laga fahmi karo in halkii qofba meeshaas uu dhowr jeer kusoo noqnoqonayay oo uu ka daawanayay ee kalana socday xaaladda ee filistiin iyo waxa halkaas ka soconaya daraasad ay samaysay washington post oo maraykanka laga leeyahay waxay leedahay inta dad ee isticmaalay filistiin xor ah hashtaaga la yidhaahdo lix iyo labaatan mar ayuu ku jibaarmaa midka yahuudda oo uu ku qornaa garab istaag israa'il oo ay buunbuuninayeen taageerayaasha ee yuhuudda kooxaha filistiiniyiinta waxay soo tabinayeen dagaalka waxaa muuqaalo ay ka keenayeen gudaha ghaza waxay sidoo kale muuqaalo ka keenayeen gudaha deegaanada yuhuudda ee sawaariikhda lagu garaacayay waxayna sidoo kale kashifayeen oo ay ceebeynayeen waxa maamulka yuhuudda uu soo bandhigayo ee lagu qoslo inta isbitaalkii ashifa gudaha u galeen laba kaartoon oo rasaas ay ku jirta oo ciidankoodii ay goobta ku furfureen soo bandhigay oo yidhi waa wixii aan ka soo qabanay taliska muqaawamada ee gudaha isbitaalka ku yaalay kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta sidaas oo kale iyaguna si gaara ayay iclaamkooda iyo warbaahinadooda ee u maamulayeen una maareynayeen waxayna ku dadaalayeen inay soo bandhigaan xaqiiqo itus oo itaabsi ah oo waxay cadowgooda kaga adkaadeen ayaa la odhan karaa quwatu suura oo sawirka ay soo bandhigayeen ayaa ahaa mid isdabajoog ah marka guulaha yahuuddu ay ka sheeganayeen fagaaraha dagaalka waxaaba burburinaya oo keliya muuqaal soddon sekon aanan ka badnayn oo hal daqiiqa aanan gaaraynin oo askarigoodii oo sii luudaya oo koofiyadii madaxa inuu ku xirto la doonaya garabka ku sita taas ayaaba ceeb ugu fineed marka kaamirooyinka ay soo bandhigaan waxaa sidoo kale la arkayay dabaabaadkoodii oo la gubaya askartoodii oo firxanaya qaarkood oo lagu toog baranayo iyagoo dabaqyada burbursan ee khaza ku sugan marka inkastoo magaalada khaza waqooyigeeda dhismaha ku yaalay ee dadka shacabka iyo goobihii ganacsiga ee ku yaalayba la ohan karo boqolkiiba konton iyo kow waa uu burburay haddana dhiigbaxa yahuudda ku gaaray gudaha ee haza ayaa ah mid aanan lasoo koobi karin dagaalka xagga warbaahinta dhaqaalaha kaga baxay marka laga hadlayo waxaa tirakoobyada qaar ay tilmaamayaan warbixinada qaar ee lasoo bandhigay in maamulka yahuudda afartan iyo shantii cisho ee dagaalka uu socday in toddoba milyan oo dollar ay ku bixiyeen xayeysiimaha youtube-ka si ay fariintooda uga dhaadhiciyaan dunida bishan gudaheeda waxaa leeyahay maamulka yuhuudda wuxuu isugu yeeray maalqabeenada amerikaanka ee asal ahaan yuhuudda kasoo jeeda waxayna ka dalbadeen inay qarash ku bixiyaan ololaha warbaahineed ee yahuudda ay fangarayaan ninka lagu magacaabo ereg schmid oo ahaa manejarkii hore ee google-ka iyo madaxa shirkadda del oo isna lagu magacaabo michael del iyo maalqabeenka lagu magacaabo michael millan ayay isugu yeereen ayaa layidhi waxayna ka codsadeen in lacag dhan shan boqol oo milyan ee lagu bixiyo ololaha lagu badbaadinayo maamulka yahuudda ee xagga warbaahinta loo adeegsanayo marka dagaalkan marka laga yimaado ee khasaaraha bashariga ah wuxuu banaanka soo dhigay kidbiga iyo beenta iyo marin habaabinta warbaahinta yahuudda iyo xitaa warbaahinta reer galbeedka oo maanta ugu dambeysay barnaamijka caalamul yowm lagu faaqidayey sida ay ula safteen maamulka yahuudda aad buu umahadsan yahay walaalkeen faysal xasan cali ayuu kaasi ahaa xubintii aan uga hadlaynay magaalada khaza oo caawa aan diradda ku saaraynay heshiiskii xabajoojinta ee muqaawamada yahuudda iyo xaalka magaalada khaza iyo sida uu heshiiskaasi u saameeyey magaalada intaa ayaa ku hakinaynaa
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka faafreebka wararka ayaad degaysanaysaan waxaa toos inooga maqlaysaan dhammaan xarumaha al-andalus ee wilaayaadka islaamiga ah markana wilaayada hiiraan wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa diya u kala qaaday beelaha gaaljecel iyo gasarre munaasabad ka dhacda degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa waxaa diyo ku bixiyey beesha gaaljecel oo horey nin uga dishay beesha gasarre ee degtaa dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga xabashida itoobiya boqol halaad oo diyadu ahayd ayay weliyudamka beesha gasarre cafisay soddon halaad munaasabadan oo ah wejiga koowaad ee diyo kala qaadashada ayay beesha gaaljecel ku wareejisay konton iyo kow halaad ugu horeen nabadoonnada beesha gaaljecel ayaa goobta ka hadlay bismillaah alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri iddiini waddiin wasala allahuma calaa nabiyina maxamedi wacalaa aali maxamedi wasaxbihi wasalama ajmaciin wabacdu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal ilaah maamaxad iska leh anoo la yihaha magacyada macalin maxamuud dow maxamuud beesha ismaaciil aaday oo nabadoon u ah haddaana maanta fadhigan wakiilka ah beesha cafaaf cabdi oo xaq lagu leh waxaa xaq nugu yeeshtay niman walaalahay dheh oo la yidhaha beesha gasar wiilaan ka dilni ilaah nagu sababay ilaahay aftiis ha soo duugo sawir iimaan allah naga wada siiya waxaa rabnaa baasha cifaaf cabdi anoo wakiil ka ah waxay walaalahayn wiilka aan ka dilna diidiisa boqolay ahayd soddon halaad waa noo cafiyeen toddobaatii kaalaad qawaalo qiimay qiimahan ku heshiin waa shan boqol iyo labaatan iyo siddeed doolar calaa neef waxay u dhikantaa soddon iyo toddoba kun oo doolar meesha halkan waxaan ku wareejinay labaatan iyo lix kun iyo shan boqol waxaan uga dhimin toban kun iyo shan boqol oo u dhigantay geel ahaan sagaal iyo toban geel aan dhiibnina konton iyo koban asu dhigana hadda halkan ku wareejiyo hayna walaali allaha u barakeeya geela soo hari sagaal iyo tobanka ah waxay muddohoyna siiyeen muddo lix bilood ah waana ku mahadsan yihiin annakana in haddan siino ku wareejina diyaaran wadaheen cillada door iyo culaysdeeda aaweed oo dhacay aaweed intaasay nagu noqotay muddadaasnu ay lixdaas bilood waa nala gashi waa ku mahadsan yihiin ilaahay annakana si fudaal noo keena ayankuna wixii aan ku wareejina allah u barakeeya intaasaan hadalkayda kusoo koobaa ragaan iga dambey asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu alxamdu lilah rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala alظaalimiin waashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamedan cabduhu wa rasuuluh alxamdu lilah ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh meeshaan waa diyo oon kala qaadanayna caawa qaybna rahmayna walaayada islaamida hiiraan oo noo kala xukuntay meeshaan diyo caawa waxaan beesha gasar annagoo ku wareejinayna diyo nin ka dilnay boqol halaad boqolkii halaad noo cafiyeen soddon halaad inta soo hartay sagaal iyo toban halaad alxamdulilahi hadda nagu soo hartay inta kala bixinnay sagaal iyo tobankaas halaad oo muddo aan ka qaadan oo ayna siiyeen lix bilood oo bishaan hadda caawa toddobada ah alxamdulilah muddadaasna siiyeen oo caawa aan bixiyo hayna ayagana waa mahadsan yihiin ayagana aaftooda wiilkii oo marxuumkii aaftooda ilaahay usoo duuga annagana culayskaas alxamdulilahi diyadaas taas ilaahay subxaana wa tacaala culayskaas naga dejiya culayskaas iska bixinna annagana intaas ayaa alxamdulilahi caawa ayaa ballantaasaan qaadnay muddadaas lixda bilood inaan qaybtaan dabba oo toban iyo sagaal kalaad aan ku bixinna intaasaan leenaha bilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال أولا الله سبحانه وتعالى يعني مهد علينا نقدق مسلمين نقار سي حل إلهي كتاب كيس حقوق الكلغة والوكالغادنا أيو وحنصو مرني إذا أمد لسكاللاين أيو حق أن الكالغادنين إلهي كتاب كيس أن لحقون تغينين بعمدو إيو قيادها وذي الوحي دهان لوغو حقون تمايا ينصو مرني allihii naga soo gudbiyey na gaarsiiyey ilaahay kitaabkiisa in loo xugun tago xuquuqda lagu kala qaato allahaas ayaan in badan u mahadinaynaa bacdallaahi waxaan u mahadinaynaa xarka shabal mujaahidiin ee ilaahay kitaabkiisa tadbiiqisay xuquuqdii ummadda u kala qaaday aan u fiirinin kana maxaa la yidhaahdaaye hebelle iyo kanaa hebelle iyo kanaa meel dheer ka yimid iyo kanaa deegaanna aan u fiirinayno ilaahay kitaabkiisa si xaq ah dhab ah uu dhaqan gelisay ayadina waa u mahadcelinaynaa intaan kadib waxaan u mahadcelinaynaa walaalahayn reer gasar ama guud ahaan reer shabeello ee xuquuqda ay ka gashay beeshaan reer gaaljeceel beel ka mid ah beesha cifaaf cabday ee safar dheer uu soo golo ilaahay kitaabkiisa inuu soo xugun tamaan dhul dheer naga fog cadow gacanta uu ku haysto ka yimid ayagana waa u mahadcelinaynaa waa dhul aad nooga fog waa dhul cadow haysto cadowga cadowga soomaaliyeed ah cadowga islaamka ah oo la yidhaahda etoobiya dhulka xoog ay nooga haysato ayuu ka mid yahay ilaahay kitaabkiisa u soo xugun tageen xuquuqdii ay ku lahaayeenna way ku heleen annagana waa ku qanacsannahay xuquuqdaas in loogu qaado tolko ilaahay kitaabkiisa walaalahayna lagu wareejiyo geela sidii nabadoonnadii hore ay sheegeen wuxuu ahay walaalahayn ilaahay kitaabkiisa siiyey boqol halaad boqolkii soddon ayagaa cafiyey owliyaa udamkii dadkii xuquuqda lahaa toddobaatan halaad ayaa soo hartay waa la qiimeeyey lacag shan boqol iyo labaatan iyo siddeed dollar ah isku celcelis hashii saas ayay tagtay wuxuu geelaas noqonayaa soddon iyo toddoba kun si guud konton iyo kow halaad oo u dhikanta maxaa la yidhaahdaa labaatan iyo lix kun iyo shan boqol hadda ayaan gacanta ku haynaa waxaan ku wareejinayaa walaalkay nabadoonka guud ee beesha reer shabeelle oo wakiil uga ah owliyaa udamkii cabdulaahi cabdulaahi cabdi yaxay iga qabo lacagtan lix iyo labaatan iyo shan boqol oo kow iyo toban konton iyo kow halaad u dhikanto oo diyadii walaalkeen aayatullaahi diyadii ka timid maga wareejisay maga haysaa oo wakiilaad ugu tahay owliyaa udamkii allahu akbar ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan xuquuqdii dadkii muslimiinta ay kala galeenna maanta sidaas ayaan u kala wareejinaynaa ilaahay kitaabkiisaanan ku helnay allahn ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala konton iyo kow halaad ee u dhiganta lix iyo labaatan kun iyo shan boqol aan hadda aan ku wareejinin allah u barakeeyo wiilkii sababtii hadda xoolaas ay ku yimideen lahaay oo dhintay gacantaan reerkaan ku baxayne bedelkiisa oo khayr qaba allah siiyo wuxuu ka tegayna allah noo barakeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey nabadoonnada iyo weliidamka beeshaga sarre oo diyada la wareegay الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية وحان عدينينا أنا وعبد الله عبد يحيى مر عدنا كما قدر إن أنا لا أجد nin ayna naga dileen beesha cifaaf cabdi anigoo ka dhashay beesha gasareed mas-uulna u ah waxaan caddaynaynaa in halkan ku qaadanay diyo diyadaas ayaa lagu xukumay beesha cifaaf cabdi boqol halaad oo geel ah waxaa loo xukumay beesha gasareed beeshii gasareed waxay beesha u cafisay walaalahood geeli soddon ah toddobaatan halaad ayaa soo hartay toddobaatankii halaad waxaa lagu qiimeeyey lacag dhan soddon iyo toddoba kun oo doolar walaalaheen waxay hadda nagu wareejiyeen geeli dhan konton iyo kow halaad oo u dhigmo labaatan iyo lix kun iyo shan boqol oo doolar waxaa ku soo haray geeli toban iyo sagaal halaad ah oo isagana u qaymaysan toban kun iyo shan boqol muddada aan kala qaadanayna waa lix bilood inta dhiman oo lagu bixinayo ee jasaakumullahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim anuu saalax cabdi maxamed ah wiilka adeerkiisa oo walaayada hiiraan u soo doontay diyadiisa oo usoo xukuntay walaayada hiiraan oo si wanaagsan ay noo soo dhoweysay annagoo ka imaanay etoobiya wadan cadow oo walaalahayna si wanaagsan ay noo soo dhoweynay walaayada hiiraanoo dhan walaayada islaamka o dhan meelay joogtaba aan umaadnay qoyno oo diyadii si fiicanna loogu siiyey haddana aan ka qaadanay lix iyo labaatan kun iyo shan boqol noogu dhimantahay toban kun iyo shan boqol muddadana ay tahay lix bilood aan ku qaadan doonno lix biloodoo dambe intii islaam oo meel kale joogto aan usoo sheegi doonno inay meesha walaayada hiiraam ay fiican tahay cadaalad ay ka jirto oo ummadda islaamka lagu soo dhoweynayo oo ummadda islaamka wixii ka maqnayo aan xaq ee laaga qabanayo laaluusna aan laiska qaadanaynin laisku martigelinayo xageed ka imaateen aan laisleeyin habeenaan lagugu baarinayn hay guriga naloo dejine guriga naloo dejine maasha allah guri sharaf la naloo geeyey raashinkiina naloo siiyo naloo soo dhawey walaayada hiiraan ay na soo dhaweysay bo qablo ay na soo dhaweysay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waxaa walaayada islaamiga meel walbay joogto aan u mahadnaqaynaa kor allah ka yago diinta islaamkaaba ay kor u qaadeen ilaahay idankiis xoogooda ilaahay kubi kor ilaahis u qaado ilaah ka yeelo gaaladana ilaahay ajibiyo meel ay joogto assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim walaalayaal aniga oo da-dayda tahay toddobaatan jir oo ka imid degmada khallaafe gaar ahaan afweyn meesha la yidhaaha aan ku noolnahay waxaa meeshaan jira anigu xaq baa iga soo galay meeshaan xaqaan soo raadsaday meesha haddii ilaahay idma aan ka imid waxay ahayd meel isku dilo meel isku gumaysto meel isku dhaco meel isku addoonsaday ahayd intaas habeenka caawa ee ka mid miihi oo haddii lahayd dad islaan oo musul maxamed ee kitaabka ilaahay ma oyey wax kaloo ka socda ay laheen aan haddii ilahayd maan imid oon cawada joogaa xaqaygii waxaa liigu siiyey si islaamnime haddii ilaahdo kitaabka ilaahay kiisaa liigu siiyey haddii ilaahay aad intan imid aad bay umahadsan tahay iyo intii lamid ahoo ka dambaysaba waxaa kaloo jiraa marka wiilka diyadiisii boqol bay ahayd boqolkii ay ahayd soddon waan cafinay toddobaatan baa noo hardhay toddobaatankii kow iyo konton waa ii siiyey waxaan lii siiyey labaatan iyo lix kun iyo shan boqol oo dolar waxaa noo hertay toban kun iyo shan boqol oo dolara noo hartay muddana naloogu qabtay lix bilood oo naloogu qabtay in haddii ilaahay mafudud oo islaamnimo ah oo ummadda xarakada islaamka ay noo duuban tahay oan ka raraysanay haddii ilaahay nagumaysigiin ka soo baxnay lahaastayaalka aan ahayn addoonsigii aan ku jirna habeenka caawa aan ka xorownay oan ka xorownay gaaladii ilaahay ha jibiyo muslimka ilaahay ha qaweyo islaamnimada kor ilaahay ha u qaado kitaabka jaamaca ohoon haddii lanoogu xukumayna ilaahay kitaabka hore ha noogu sii wado gaalo ilaahay hoos ha u dhigo muslimka ilaahay ha qaweeyo asalaamu calaykum waraxmatullah ugu dambayn intii hartay muddo lix bilood ah ayaa lagu ballamay in lagu bixinayo
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka faafreebka wararka ayaanu isa soo gaarnay markana degmada galcad ee wilaayada islaamiga ee galgaduud tiro askarta ebeen ah ayaa lagu soo bandhigay degmadaas maamulka wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa degmada galcad ku soo bandhigay saddex askari oo taa'ibeen ah laba ka mid a waxay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka ridada ee loogu yeero macawisleyda halka midka saddexaadna uu ahaa daroobal gaari u kaxeynayay nabadoonnadii lagu dilay dagaalkii masagawa kuwaas oo abaabulayay macawisleyda wacisle waxayna qayb ka ahaayeen maleeshiyaadkii ku jabay duulaankii degmadaasi haddaba toobadkeenyaashan markii towxiidka loo qabtay kadib waxaa waraysigan la yeeshay walaalkeen anas al ansaari bismillaahi raxmaaniraxiim waxaa la yidhaha abshir cali gacal waxaana jiraa sagaal iyo toban sano waxaana ka imiday bood macawisleyda joogtaan ka mid ahay waxaana waaye markii hore waa laysoo tashkiiliyey baaburaa laysoo saaray axmedaa lagaaga dejiyey waa lay waday boodaa lageeyey bood hadii lageeyey anta howlgalaan ka henay waxaa waaye hadaan bood howlka ka henay anta waxaa igu soo dhacday inaan kasoo tago oon adiiba alikuurnaya walaayada aan isu soo dhiibo kaaladaasna aan kasoo taga igu soo dhacday alkeed kaga biirta maleeshiyaadka macawisleyda markii horan kusoo beeraya waxaan ka imiday xamar anug dhalashaa anug oo adeerkay uu dhalay oo bandhiyo layiraahana isoo tashkiil kabacdii waa laysoo qaaday cali axmedaa lay keena kabacdii waa ka tagnay boodaan tagnay markaad kusoo biiraysa maleeshiyaadka murtadiinta macawisleyda maxaa lagu soo sheegay aniga waxaa isoo waday canugaas adeerkay uu dhalay wuxuuna igu soo tashkiilay in qora laysii hayo kabacdina mushaar la bilaabayo boqoli soddon doolar bishii aan qaadanayo boqoli soddonkii doolar baanay noqdeen waaba haddaan la jiri waayo dabeecadeydana i diiday anugu ee gaalisaan oola jira ma aqaano waa kasoo teg sidee ayay kuu suura gashay inaad kasoo tagto aniga waa kasoo dhuuntay hal cunug ay ogaay halka cunugna qoragan u dhiib maxaa kuu qorshaysan hadda maadaama aad kasoo tagtay meeshaas aniga shaqana kama rabo ilaahayaan irsaqa baxshaan ugu gaalanasaan oola jira ma aqaanada waana kasoo tegey walaayada islaamkaana isu soo dhiibay markaan kasoo tegayan aniga cid iga soo wada malahane anaa go-aankayga ku gaaray inaan kasoo tago nimankaasuna gobol rooga kakaadahaaba ku jiro inaan dabeecadeydan waa isii weysa inaan la jiro dhallinyarada la qalday ee shareecada islaamka lagula dagaalamayo maxaad fariinaad u diraysaa dhallinyaradaas aniga waxaan kula tali lahay inay haddaan ay ayagana sida aniga ay walaayada isu soo dhiibaan haddaysan isu soo dhiibanna meeshaas waxay ka helaanay leeyihiin naguna hadday war iga diidaan aman xoog ku dhamo inoogu bilaawdna magacaada bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa farxaan daar cali maalin ku dhashay deegaanka alaa farax labaatan iyo shan jir waxaa layga soo tashkiiliyey muqdisho waxaana imaaday cadalo waxaana layguu sheegay in xaata mataqaanaa qori iyo waxa ay sii doonaan mana u laaban dooni waana ka toobad keenay qaabkee ayaa laguu soo daray maleeshiyaadka macamusleyda
waxaa laga soo tashkiiliyey muqdisho waxaa soo tashkiiliyey daar cali shiga ee wuxuu ii sheegay inuu lacag siin doono uu mataqaanaa saas macawi ciidamada laba boqoloo dollar waxaa ugu khiyaanadana inuu waxa uga tashkiilinaya markaas ciidamada macawisleyda inaan naqa doono maxay ahaayeen ujeedka rasmiga ah ee maleeshiyaadka macamusleyda murtadiinta goobtii aad kasoo tagtay liskugu keen ujeedkooda markaas wuxuu ahay in macawisley uun laga dhigayo kabacdina uun galguduud iyo meelahaas lagu qaban doono fikrad ahaanteyda aniga markaas waxba inaysan ahayn waxba iga soo gelaynin ayaan ogaaday dib aana uga laabtay markaasna walaayada ayaan soo wacay waana ka toobad keenay inaan dib ugu laabtana lagama yaabo inta haddaan dhimanna waxaan dhihi lahay mataqaanaay walaayada ha u soo dhawaadaan hanaa gacmo furana ha ku soo dhawaadaan gacmo furana liigu soo dhaweeyey maasha allah wax haddaan mataqaanaay liigeystana ma jiraan si qabooo gacmo furana liigu soo dhaweeyey waxaan dhihi lahay marka haddan wixii oo gadaal jirana ha imaadaano gacmo furana ku soo dhawaadaano bal adigina magacaada inagu bilaaw iyo halka aad ka timid iyo waxaad qabanaysa magaceygu ah yaasiin ibraahim axmed ku dhashay galcad da-deydu ay tahay labaatan iyo laba sano jir ah ka yimid muqdisho cayeertooda gaari muqdisho kasoo waday masegawaaye cayeertooda odayaal keenay qalad ku galay meeshaas meeshaas in qalad ku jiro hadduu areegana fikradiisa uga dhammaaday walaayada islaamigana aan maanta agteeda joogo oo xayatooda ergadeeda soo gaartay haddii waa la koobid mahayo aan ka tooba keenayo maanta
odayaasha aad waday maxay ahayd shaqadoodu shaqadooda waxay ahayd inay xayatooda ay dad kiciyaan oo isla meesha jooga ay goobaabiyaan ma noolo way dhinteen waana i qaldeen lacag yar oo sideetan doolar igu sireen alxamdulillah shukri maantana waa ka tooba keen dagaalka masagawe markuu dhacaayay alxamdulillah shukri hadda anigan wax ima gaarsiin iyaguna meeshay ku dhammaadeen waxaad ka dhoweyn deegaanka masagawaay oo dagaalka culus uu ka dhacay odayaashii aad keentay ee abaabulayay maleeshiyaadka macaamuusleyda ahna halkaas lagu dilay bal barnaamijkaas nooga waran walahi anigu meesha olaxaan uuna soo koobi karinaa ka dhacay xasuuq bu-aanaa ka dhacay alxamdulilah shukr haddaan aniga waa iga badbaashay maantana oon walaayada horteeda joogo aan alxamdulilah shukriga aan ka tooba keenaya waxaasoo dhan aana dib damban ugu laaba doonin marka sidee laguu soo dhaweeyey markii aad imaaday wilaayada islaamiga ee galgaduud khaasatan degmada galcad wax dhibo la geysta ma jiraan walaayada haddaan agteeda wax dhibaataa ma helin haddaan intii jirtana waxaan u sheegayaa inay si sharaf leh ay- ay gacmo furan kusoo dhawaadaan walaayada hadda agteeda wax dhibaataa ma helin meesha aan joogo maanta waa degmada galcad waaye alxamdulilah shukri gacmo furanaa lagu soo dhaweeyey wax hadda dhibaataa la geystan ma jiraan dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisle aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu